sahray xiisadahan ka ka jira qabaa'ilka ku salaysan oo ka jira gobolada dhexe eegaar ahaan galguduud iyo mudug waa runtii waa wax runtii aada looga xumaado lakin waa wax muddo dheer soo jiray oo soo jiitamahayay kuna salaysan dee aanooyin hore iyo waxyaaba badan dadka ka dhex dhacay oo aan laga heshiisiin inkastoo maamul meesha ka jiro dadkaas maamulka oo meesha ka dhexeeyo daamka galmudug tusaale ahaan haddana dadku weli ma helin fursad lagu heshiisiyo dhab ahaan ay wada hadlaan oo waxyaabaha ay isku hayaan oo maaragtay soo kala gaaray horey u dhacay ay maaragtay xaliyaan oo laga wada hadlo taasna waxay keentay in maalin walba meel wax ka dhacaan soo noqnoqoto wixii ay istaagi waayaan markii wax la xaliyo mid kale ay soo baxdo waana taa mid ka mid a waxyaabaha kaleo sii wadahay waxaa ka mid a dadka o dhan wa hubaysan yihiin marka caqabadahaas oo caqabadaha ugu weyn oo meesha hortaagan haddeer waa tahay marka aad fiiriso gobollada kaleete dalka dadku qaarkood way hubaysan yihiin sidoo kale waa la isdhex degan yahay haddana xiisadaha soo noqnoqday qabiilada ku salaysan ee gobollada dhexe ka soo noqda ama mudug ama galguduud waa kuwo joogto noqday marka maxay dadku isku hayaan waa runoo meelaha kalena dadku way hubaysan yihiin laakiin meesha waxaa ugu soo noqnoqdaysa sababta waxaa weeye dadku xoogaa way kala baxbaxsan yihiin qolaba meel deegaanay degan tahay marka deegaankaas marka qolada kale haddii ay dareento in lasoo xoogaa iswaxriixa ka dhexeeya oo dhulka iyo waxaa ku saabsan marka marka mar kastoo dee xaalada waxyaabaha sii xumeyn waxaa ka mid a abaaro iyo dhibaatooyin badanaa dhulka soo maro marka risooska ama dhaqaalaha meesha ka jira iyo waxaasa aada u yaraada taasaa keenta marka in laswaxriixo iyo arrinta kaleo siyaasad la xiriirta oo maaragtay haddaba dee siyaasaddii ay noqotay deegaan iyo maaragtay kuraas qabiil lagu qaybinayo iyo waxsaas oo kale ah taasna waxay qayb sibay ula xiriirtaa oo dadku deegaan kala riixasho iyo dhibaatooyin waa iska qabaan deegaankaasna waa sababta waxyaabaha keena inay soo noqnoqdaan qayb bay ka tahay marka marka tan siyaasadda tan deegaanka dhulka iyo waxaasoo laisku haysto tan hubka oo meeshii maaragtay hubka ku badan yahay iyadoo dadka utuma hore iyo waxaas ka dhexeeya aan la xalin waxaaso dhan waxay kamid yihi waxyaabaha maaragtay keenaya iyo dhalinyaradii oo dee aqoonina ay aqoontuna ku yar tahay dhibaataduna maaragtay joogto kuwada koray waxaas fawdadaas iyo dhibaatadaas oo maaragtay aaminsan inay inay n dee keliya qori afka wax uxalin karaan taasuna marka laisku dardaro waa saas mar xildhibaan baad soo ahayd nin aqoon-yahan oo arrimaha xalinta khilaafaadka bartaad tahay haatan washington d c ayaad ku sugan tahay bal sidee bay kuula muuqataa doctor cabdulaahiyow in maamulka iyo dadka deegaanka xal loogu heli karo mushkiladan soo noqnoqotay ee dilalka iyo dagaalada deegaankaasi ah waxaan aaminsanahay dadku dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo hor fadhiistaan oo waxay isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahayo xalku kaa weeye haddii ay dabcaan de wax kale in lagu xaliyo dee dhibaatada hadda taagan oo kale maa taagnaanaysa marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeel loo kala degan yahay iyo deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakamaynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tubahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama risooska si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaaso dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dulheshtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fadhiistaan oo isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay